barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington oo ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o e oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur arbaca ah bisha oktoobar waa labiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ka doodaysa saameynta shabakadaha isgaarsiintu ay ku yeesheen guurka
anigu waa isticmaalaa facebooka waxaan u isticmaalaa in aan dadka aan kala maqanahay oo kale aan ku wada xidhiidhno laakiin ma aha dee facebooku siiladii kale iibsiga ama qof dee qofkii gurdoona meeluu soo aado uu ka helayo maaha dadku dhaqan baan lahayn soomaali baan nahay sibayn isu gursan jirnay sidoo kale waxyaabaha aad maqli doontaan waxaa ka mid a qayb kale oo ka mida waraysi aan la yeelanay gabadh aan waxba arkin hase ahaatee leh hami siyaasi ah waxaa la sheegaa in rikoor loo soo gado qofka aragga la sariirta iska seexa iska dhegaysa la dhaho in badan waa arkaa dad arag la waxay ka sheekaynayaan wariyaasha siyaasadda wax walba mana kabarhayaan waa inay isaga sheekaynayaan aqoonteedana ma laha waa in marka waxbarashada la geeyaa wax ay bartaan waxna qoraan waxna aqriyaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhinacii heesaha ee barnaamijkan ugu talagalay gudiyo nuurkiyo nuurkiyo indhaha basaastaada ka tira dadkana waan ka boqro bogaan gogolkaaga dhigay
sheekooyinkaas iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
madaxa xuquuqda aadanaha ee hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegay arbacadan maanta ah in haddii madaxweynaha soo socda ee dalkan maraykanka loo doorto donald trump ay noqon doonto halis sida marka la eego aragtida beesha caalamka zayid ra'aad al xuseen ayaa ugu yeeray hadallada trump ee ku saabsan mujtamacyada nugul iyo adeegsiga hadallada aan wanaagsaneyn ay yihiin kuwo si weyn looga murugoodo
baadariga diinta masiixiga ee bob francis ayaa maanta oo arbaco ah ku baaqay in si deg deg ah xabad joojin looga dhex dhigo ama looga dhaqangeliyo dalka syriya isaga oo ka hadlayay khudbad uu toddobaadkiiba mar ka bixiyo xarunta fatikanka ayuu ku sheegay in xabad joojintan loo sameeyo si caruurta iyo dadka rayidka ah ay uga bixi karaan goobaha la duqaynayo kooxaha dusha kala socda colaadaha dalka syriya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ruushku ay shalay si weyn u duqeeyeen goobaha ay ku sugan yihiin mucaaradka kasoo horjeeda xukuumadda syriya ee magaalada xalab waxaana ay dileen ayaa la sheegayaa ugu yaraan labaatan qof
duhur wanaagsan mar kale meel kastoo aad nagala socotaan shabakadaha isgaarsiinta bulshada waxa ay saameyn ku yeesheen qaybaha kala duwan ee nolosha dhallinyarada iyo tan bulshadaba meelaha sida weyn ay u taabteen ee saameynta xooggan ay ku yeesheen waxaa ka mid ah dhismaha guryaha iyo weliba iyaga oo sahla marar badan in qoysas badan ay kala tagaan haddaba wariyaha v o ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa dood kooban waxa uu dhexdhigay laba wiil oo dhallinyaro ah oo aragtiyo kala duwan ka qaba facebooka iyo adeegsigiisa dhinaca dhallinyarada doodan ayaa waxaa nagala qayb qaadan doona qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood waa samiir siciid bile iyo mukhtaar cabdi jaamac oo ka mid a dhallinyarada sida weyn ugu dooda baraha bulshada ogana hadla saameynta iyo siyaabaha ay sida weyn ugu yeeshaan bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaan ku horeynayaa samiir siciid bile oo aan weydiin doono bal saameynta uu ku leeyahay
marka hore cabdikariin waad mahadsan tahay adiga iyo waan islaamaya dhammaan shaqaalaha v o a marka labaad haddaan ka hadlo saameynta social mediau ama facebooku uu ku yeesho guurka anigu waxaan aaminsanahay inuu qoysas badan oo soomaaliyeed uu gundhigu noqday facebooku inuu kala diro isla markaasna ay ku kala tagaan n sababta keenaysaana waxay tahay n social mediaha n intuu kusoo kordhay n bulshada n wax badan oo carqalado badan oo qoysaska kala qabsaday baa jira n inta badan marka la eego inta isku guursatay iyo inta ku kala tagtay waxaa badan inta ku kala tagtay mukhtaar cabdi jaamac adigu waxaad qabtaa in facebook uu dad fara badan isu soo jiiday oo reero badan uu dhisay oo la isku guursaday bal ka waran doodaas runtan waxaan aaminsanahay kolley wax kasta oo la sameynayo eh, ama so- social media ha ahaadee ama shay kasta ha ahaadee oo bulshada kuwada xidhiidhayso mar walba adva- advantage iyo disadvantage labadaba uu leeyahay laakiinse waxaan aaminsanahay facebooka qadiyaddan facebooka in dhalinyaro badan eh, markay arkaan saaxiibadooda oo guursaday oo hambaryada ay facebooka ku arkaan ama arooskaba ay ficil ahaan iyaguna eh, ay u guursadaan waxaanba odhan karaa waaba dhiirigeliye een, facebook dhanka guurka ah oo mar kasta waxaad arkaysaa aad furtid hambalyo laba hebel qof oo isguursaday intaan eegin soomaaliyaba magaaladan aan joogna laascaanood haddada haddaa furtid waxaad arkaysaa intaasoo hambalyo dad isguursaday kuwa is arosanaya kuma arag anigu dee laba qof oo isfuray facebook lasoo dhiga ma arag waxaan aaminsanahay inuu yahay facebooku een, dhiirigeliyaha koowaad ee dhanka een, guurka samiir siciid bile een, adigu maxaad ku doodaysaa waxyaabaad ku doodaysaa maxay tahayna nio ninkan wuxuu kuu sheegaya waxba kama jiraan n facebookan uu leeyahay waa la iska guursadaana inta iska guursataa inta ku qoysaska ku- ku duntay baa ka tira badan n waxaa ka mid a n dad badan oo aan is aqoon oo isbartay oo aan isdabeecad fahmayn oo si n khalada u isticmaalaya waxaa ka mid a dumarkeennii oo dhowrsanaa oo facebook si n u isticmaalaya n undisciplina qofku waxaa fiican inuu si een, u hadlo wuxuu fahansan yahay samiir qudhis facebook waa isticmaalaa inta uu arka hambalyooyinka isaga qaar soo dhiga ma aha de wax een, ummaddu een, waxaynu arkayn inuu dafirna maaha facebook waxaan aaminsanahay mar kasta inuu ka qeyb yahay horumarinta bulshada iyo deegaanka waxaan odhan karnaa facebook een, mar walba een, een, markaad aragtid hambalyooyinka iyo bursiyada dadku ay soo dhigayaan boqol kiiba boqol waa dad isku maxaa ku diidaysaa adigu maxaa ku diidaysaa haddaa isticmaasho adigu haddaa isticmaasho oo aad soo dhigto bal maxaa ku Een, waxaan ku diidayaa een, anigu waa isticmaalaa facebooka waxaan u isticmaalaa in een, aan dadka m- aan kala maqanahay oo kale aan ku wada xidhiidhno laakiin ma aha dee facebooku een, siiladii kale iibsiga een, ama qof dee qofkii gurdoona meeluu soo aado uu ka helayo maaha dadku dhaqan baan lahayn een, soomaali baan nahay si baan isu- si baan isu gursan jirnay wax badan baad helaysaa dee laba dhallinyaraayoo een, markiiba isku bartay een, dad waashay dad inta been jacayl beena lagu abuuray hadhow waayeyba facebook akoonkiiba hawada ka baxay haya haya wuxuu u sheegayaaba in dadka facebook isticmaala ay yihiin dadka walwaalan keliya taasina de wax suurtagala maaha ayaan leenahay waa ummad een, cid walba culimo leh culimada isticmaasha siyaasiyiinta isticmaasha cid walba waa isticmaasha cid walba waa laga helaya laakiinse dadka waxaa ku badan kulley aniga dadkan friendskan leh dadka wanaagsan een, soo een, kh- khayrkii wanaag inta ka shaqaynaya badan ma ahana de wax la arkayo inaan iska indhatirna maaha facebook waxaa odhan karaa dad khayr qabaa ma soo galaan Een, facebooka een, waxaa isticmaalaa umalaynayaa soomaalida inteeda badan waa isticmaashaa sidii la rabayna waxaa u isticmaalaa waxaan odhan karaa boqolkiiba afartan weeye qabyaaladii baad ku arkaysaa laba reeroo istiloo lagu dhiirigelinayaad ku arkaysaa Een, waxaad ku arkaysaa laba qof oo isqabay oo een, ku kala tegaya wax badan oo een, dhaqankii soomaaliyeed oo aan dhaqankii soomaaliyeed ku jirin oo xun baad facebook qaar had ka warra baalka dadkuba kala kacaynaya horta waxaa isticmaalaysa haddaad tirashadaadka xidhanay maanta wuu xun yahay yaa wayna iska bixisa sooma adee samiir waxaan leenahay hadduu facebook xun yahay iyo isticmaalkiisu iska daa baan leenahay oo aaladaha kala guur baan leenahay waxaanu mar walba aaminsanahay in facebook uu yahay sha- wax badan aniga waxaan kula xidhiidhnaa dadaan in boqtiibada suuka ay dambeysay ardaynimadeeda aan kula tagnay xitaa malca- xilliyada malcamadan waan dhigan jirnay baan ku wada xidhiidhnaa dad badan oo aan qaraabanahay bud- een, baan ku wada xidhiidhnaa waxaan oran karaa inuu yahay faa'iido boqol kiiba boqola Aniga saaxiibka waxaan leeyahay facebook ayaan la isticmaalin malihi facebook waa aalad loogu social media loogu talagalay een, in la isticmaalo isla markaasna aynu u isticmaalno baan leeyahay dadka ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa waxaan leeyahay facebooka aan u isticmaalno weliba gaar ahaan dhallinyarada aan u isticmaalno si waafaqsan dhaqankeenna diinta islaamka
wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayuu ahaa oo laba dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood ku nool dhex dhigay bal aragtidooda ku saabsan adeegsiga shabakadaha isgaarsiinta markay noqoto dhallinyarada iyo xagga guurka
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan waxaa jira hablo iyo wiilal badan oo ka mida bulshada baahiyaha gaarka ah qaba hase ahaatee qaarkood waxay dadaal ugu jiraan in ay nolosha meel sare ka gaadhaan amal cabdulaahi axmed oo aad dhegaysateen qayb hore oo ka mida waraysigeeda waa gabadha yar oo aragga naafo ka ah hase ahaatee aad u jecel dhinaca siyaasadda wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa magaalada muqdisho ku waraystay runtii een, waxaad kala kulmaysaa caqabado badan dad ayaa ku dhahaya waxaan aad sheegayso waaba been oo mala awaal een, dadka aragla waxmaba ka- ma- waxba ma baran karaan laakiin hadda maasha allah waalidiinta waxaad u malaysaa inay soo baraarugayaan oo ardadooda ama caruurtooda aragala ay keenayaan iskuullada laakiin weli waxay caqabado ka jirtaa dowladeena soomaaliyeed ma fahansana in dad aragla ay waxbaran karaan haddii waalidiinta ay dareemeen in caruurtooda ay waxbaran karaan weli waxay wax ka jirtaa dowladda soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda waxbarashada because een, caruur kale waxaa la siiyey iskuul ay wax ku bartaan waxaa laga yaabaa qaarkood in wax laga bixiyo een, iskuul fiiga laakiin qof arag la inuu wax baran karo marnaba ma aaminsana in badanna waan ku dhahnay een, wax waan baran karnaa wax waan akhrisan karnaa waana qori karnaa laakiin ayaga maba aaminsanaba hadday aamini lahaayeen dowladda soomaaliyeed waxaa laga yaabi lahaa inaysan naga hurdi lahayn sida hadda ay nooga hurdaan oo kale
ma la hadasheen meelahaas aad hadda aada muujinaysa inay ka gaabeen howshiina runtii waan la hadalnay een, waxaa mar aan xasuustaa een, shan iyo tobanka may labada kun iyo shan iyo tobanka isagoo jooga madaxweynaha dalka soomaaliya isagaa hadda ugu sarreeya ayaan assignment u dhiibnay isaga een, guddoomiyaha baarlamaanka markaas guddoomiyaha gobolka banaadir muungaab ayaan ahaasaan jeclahay assignmentiaan u wada dhiibnay oo ah wasaaradda waxbarashada inay naga gaarsiiyaan waay ay ugu seexdeen dadka aragga la wasaaradda waxbarashadase maxay waxbarasho u siin la-dahay dadka aragga la waxaa jira dholol badan oo nala siiyey dukumentiyadooda lanoo saxiixay haddana dad anaga laga lacag badan macnaha dhisanaya markii la dhaho maxaad u dhisateen waxay leeyihin dowladaa noo saxiixay markaan u tagna dadkii saxiixayna waxay leeyihin dad hadda idinka lacag badanaa dhulkaas dhistay dhulkalaa la idin siinayaa ilaa hadda maba jiraan waxa dhul nala siiya laakiin innagaa isgacan qabanayna maasha allah iyo walaalaheena soomaaliyeed sidaasaa wax lagu bartaa waa gartay Eh, waxaad saaxiib la tahay adigu si gaara eh, dad badanoo siyaasiyiina oo dee ama telefoon ha ahaadaano ama ha booqad ama ha kuu yimaado ama u tagtide yaa imise siyaasi baad hadda taqaanaayood ku daysataa siyaasadda maasha allah waxaan aqaanaa allaha barakeeyo xildhibaan mustafa sheekh cali dhexulo oo in badan u taagan inuu dhiirigeliyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dadka aragala runtii aad ayaan u bogaadinaya oo kale foosiya yuusuf xaaji aadan iyadana maasha allah waa qof aad u wanaagsan runtii foosiya markaan een, kaa siiyo xog waxay tahay guddoomiyaha xisbiga n d p oo anigana xubin aan ka ahay ma waxaad ka mid tahay xisbiga xisbiga national democrat part ayaad qayb ka tahay ha waa waxaan ahay gabadha ugu da-da yar xisbiga national democraty part runtii siyaasaddan waa step step marba haddii guddoomiyaheena een, ay igu dhiirigelisay inaan siyaasadda qayb goor baad ku biirtay eh, eh, eh, xisbi siyaasadeedkan ay foosiya haminaysay inuu sharci noqdo runtii xafladda xisbiga lagu daahfurayay xitaa waan joogay oo waan ka hadlay khudbad baan ku lahaa adigaa ka hadlay ha marka maasha allah siyaasaddan waxaan jeclahay waa step by step ma gaaraysid hadafkaaga in adoon ka soo bilaabin qaybta hoose waxaad ka bilaabay xisbi insha allah waxaan rajeynayaa xitaa wasiiradda arrimaha dibadda markaan noqdo ra-iisul wasaare ku-xigeen ra-iisul wasaare siyaasadda mm, door weyn inaan ka ciyaaro ayaad rajeynaysaa carruurta guryaha lagu hayo maxaad farin u tiri lahayd caruurta guryaha lagu hayo waalidkooda waxaan fariin u diri lahaa waxaad dhasheen dad caadi ah oo araggooda uu tamaam yahay lixdooda lixaad ay u dhammaystiran yihiin iskuulaad geysaan dugsi qur-aan waad geysaan een, cunugan aad iskuul iyo dugsi geyseen iyo midkan adiga isku dhalay waxaad u tahay hooyo iyo aabbo marka waa inaad caruurtiina sintiin oo sinaan aad u muujisaan waa inaadan qalbi jabin caruurtiina oo waxaad waxaad een, waxaa la sheegaa in rikoor loo soo gado qofka aragga la sariirta iska seexa iska dhegaysa la dhaho in badan waa arkaa dad arag la waxay ka sheekeynayaan wariyaasha siyaasadda wax walba mana kabarhayaan wayna isaga sheekeynayaan aqoonteedana ma laha waa in marka waxbarashada la geeyaa wax ay bartaan waxna qoraan waxna akhriyaan because een, haddii aan ka hadla gabdhaha gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay wiilashan sidoo kale waxbarashada inay door weyn ka ciyaaraan ayaa la rajeynayaa inuu- aad baad umahadsan tahay adiga mudan aad bay mahadsan tahay amaal cabdulaahi axmed oo magaalada muqdisho ugu warramaysay wariyaha v o a cabdiqaadir waad arkaysa dee een, eh, ilantani maalinta horena waynu sii deyna qayb kale wareysigeeda ka mid ah waa inan dhalinyaro ah waxay aad u leedahay jecel.
inta rikoor la siiyo baa la yidhahdaa iska dhegeyso calaashaan nolol kale iyo looma een, sameeyo fursad dambe oo adduunka kuuma taallo lama siiyo laakiin waxay sheegaysaa wax walbay qaban karaan waana la arkay ismaaciilo meeqaad baska lasoo raacda dalkan maraykanka kale inkastuu yahay dal horu mareen lala barbardhigi karin soomaaliya oo kale haddana imisaa dad lixaadkooda u kala dhiman yahaad bas lasoo raacda oo shaqadii iyo meel walba kaaga orod badan waxaa jira arrimaha mucjisada ah ninka dunida cilmiga fisikska loo daba fadhiisto aan looga daba hadlin oon looga daba hadlin ha haddaad arki lahayd macnaha dee xanuun baa ku dhacay qalal ah oo macnaha magac kalu leeyahay oo naafu noqday ninkaasi meel alla macnaha xubno badan oo aynu haysanno uma bid qabaan waa wax gartay badani waa gartay haddana dunidan aynu ku nool nahay oo dhan waa ragga dunida looga dambeeyuu ka mid yahay cilmiga fisikska fisikska london buu jooga waa gartay markuu yidhaahdo hebel baa hadlay baa la yidhahdaa Waa haddana gartay.
ninkaasi nin socon kara maaha waa nin naafaa gaadhi een, codka ma hadli karo mashiin baa ka soo saara codka een, maxaa la odhan jiray isagu waxba ma qori karo een, macnaha waxan aynu haysanno i- imkaaniyaad kasta oo bini aadan ku xisaabtamo calaashaan qofka biniaadanka inta ay nafta ku jirto wax walbuu qaban karaa wax walba qaban kara haddii qoladii aan hadli karayni ee macnaha ee naafada ahayd ee aan hadli karayni ay intaa samayn karayaan qofka lixda lixaad le ee laga yaabo hal meel keliya in dhaawac ka soo gaadhay wax badan buu qaban karaa aad iyo aad aad iyo aad waxaad la socotaan ah barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waana idaacadayadii duhurnimo ismaaciil maxay noo xigay dhinacii heesaha heesay ku luuqayso fanaanada deeqa axmed nafta waan kuu bixin lahaa
jacaylka inaan baxnaansho inaan beerdabac ku sooro wanaagga inaan ku faanto dhankaygana bayla tiro ana balantaa abalantaa ana balantaa ku qaaday jacaylka inaan baxnaansho inaan beerdabac ku sooro wanaaga inaan ku baanto dhankaygana bayla tiro anaa balantaa abalantaa anaa balantaa ku qaaday gudiyo nuurkiyo nuurkiyo indhaha basaastaada ka jira dadkana waan ka boqro bogaan gogolkaaga dhigay gudiyo nuurkiyo nuurkiyo indhaha basaastaada ka jira dadkana waan ka boqro bogan gogolkaaga dhigay naftana waan ku bixin lahaa haddaan baro kula dege allow igu beeg adoo nolosha badqaabo idhaqa allow igu beeg adoo kabaajo buuqiyo qayladiyo lurko meeshaadayna ka muuqdo weliba kugu beera fara anaa ballanta ballanta anaa ballanta ku qaaday naftaada inaan ka baajo buuqiyo qayladiyo lurko meeshaada inaan ka muuqdo weliba kugu beero fara anaa ballanta ballanta anaa ballanta ku qaaday ku beex qalbigii Ah, qalbigii jacayl hurdana ma bogto dartaa guddiga reerkeena iyo badhaadha damba suga ku beex qalbigii Ah, qalbigii jacayl hurdana ma bogto dartaa guddiga reerkeena iyo badhaadha damba suga naftana waan ku bixin lahaa haddaan baro kula dege allow igu beeg adoo nolosha badqaabo idhaqa allow igu beeg adoo nolosha badqaabo idhaqa naftana waan ku bixin lahaa haddaan baro kula dege allow igu beeg adoo nolosha badqaabo idhaqa allow igu beeg adoo nolosha badqaabo idhaqa
aad bay mahadsan tahay fanaanada deeqa axmed oo inala socodsiinaysay heestaasi nafta waan ku bixin lahaa tanna dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa weli soconayay waayadanba kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka yurub oo kale haddii aynu ku bilowno gruupka c jek republic ayaa waxa ay la ciyaartay xulka dalka azerbaijan ciyaartaasna waxay ku dhammaatay goola la-aan bareja hase yeeshee jarmalka ayaa waxaa laba gool waxba uu kaga adkaaday north ireland halka norway ay ku barbaratay san marino oo afar gooli goolna ay kaga adkaadeen gruupka c waxaa hogaaminaya xulka dalka jarmalka oo saddex kulan oo ay ciyaareen sagaal dhibcis ka leh azerbaijan ayaa toddoba dhibcis iska leh north ireland waxay leedahay afar dhibcood norway saddex dhibcay iska leedahay jek republic saddex san marino wax dhibca iskama lahan khazakhistan iyo rumania ayaa gruubka e wada dhielay eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen denmark iyo montenegro gool waxba montenegro ayaa ku awutronaatay poland waxay laba gool iyo gool kaga adkaatay xul- xulka dalka armenia goolka guushana waxaa u dhilayay xulka dalka poland ciyaaryahanka naadiga bayan munich weerarka ugu ciyaara robert levandwiski gruubka f waxaa lithuania iyo malta laba gool iyo waxba loogu awutronaaday xulka dalka malta slovakia ayaa saddex gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka scotland slovenia iyo englandna gool la-aan bareja ay isla galeen gruubkaasi f waxaa hogaaminaya xulka dalka england oo toddoba dhibc iska leh lithuania shan dhibc ayaa iska leedahay slovenia shan scotland afar dhibcood slovakiana saddex dhibc ayaa iska leedahay malta wax dhibca iskama laha dhinaca iyo latin americana waxaa sidoo kale dhacay kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka ee waddanka ruushka lagu qabanayo bolivia ayaa la ciyaartay xulka dalka ecuador laba gool iyo laba gool ay is- u kala baxeen colombia ayaa sidoo kale la ciyaartay xulka dalka uruguay waxaana ciyaartaas ay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool iyadoo xulka dalka colombia ay daqiiqadii siddeetan iyo afraad uu u bareejay ciyaaryahankooda mina kadib markii daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad oo uu ciyaaryahan luis suarez ciyaarta ka dhigay laba gool iyo gool hase yeeshee argentina ayaa dhibtoonaysa iyadoo uu ka maqan yahay kabtankooda oo dhaawacaan uga maqan yahay waxaana argentina gurigooda gooli waxba uga adkaaday xulka dalka baragway xilyan gonzales ayaa daqiiqadii siddeed iyo tobanaad xulka dalkaasi argentina goolka ka dhaliyey waxaana ciyaartaas sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ku dhammaatay gooli waxba chile ayaa laba gooli gool kaga adkaatay xulka dalka peru waxaana labada gool xulka dalka chile u dhaliyay ciyaaryahan arturo vidal venezuela iyo brazil oo dheeleyna laba gool waxba xulka dalka brazil ayaa ku awoodroonaatay labada gool wadanka brazil waxa u dhaliyay ciyaaryahanada jesus iyo william halkaasina waxaa hogaaminaya xulka koobka dalka brazil oo kow iyo labaatan dhibc iskale uruguay labaatan dhibcood ee iskaleda ecuador toddobiyo toban dhibcood iskaleda colombia toddobiyo toban dhibcood sidaas si la mid a argentina ayaa shanaad joogta oo lix iyo toban dhibcood iskale haddii argentina kaalintaasi shanaad ay ku dhamaysato isreebka koobka adduunka waxa ay ciyaari doontaa kulamo baxa oo kooxdii soo baxda ay markaasi koobka adduunka sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka usoo gudbi doonto hase yeeshee afarta ugu horeysa si toos ay koobka adduunka usoo aadi doonaan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka iyadoo kulamadusi ay yihiin kuuli dhacaya ilaa iyo sanadka soo socdana la ciyaari doono dhinaca african isreebka koobka adduunka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo waxay afar gool waxba ka adkaatay libiya tunisia iyo guinea laba gool iyo waxba tunisia ayaa ku awoodroonatay zambia iyo nigeria laba gool iyo gool xulka dalka nigeria ayaa ku awoodroonatay algeria iyo cameroon gool gool ay isla dhaaf waayeen gabon iyo morocco ayaa ebri eber ku kala dhamaystay ciyaartooda ivorycost iyo malina saddex gool iyo gool xulka dalka ivorycost ayaa ku odronaaday burkina faso waxaay gool iyo gool bareejo la gashay xulka dalka south africa senegal iyo cape verden laba gool iyo waxba xulka dalka senegal ayaa ku awodronaaday gaana iyo uganda ayaa dhelay ebri eber ay ku dhamaysteen ciyaartooda congo iyo masarna laba gool iyo gool waxaa ku awodronaaday xulka dalka masar dhegeystayaal xubintii ciyaaraha halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan iyo xubinta cayaaraha intaas haddaan ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhawaataan heesta halkudhageedu yahay meleleco waxaa ku luuqeynaya cabdifataax yare iyo ikraan caraale ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku dhan waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii alla idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo